boqoraddii labaad cutubka shanaad haddaba nacamaan oo ahaa sirkaalkii ciidanka boqorka suuriya wuxuu ahaa nin xagga sayidkiisa ku weyn oo ciise leh maxaa yeelay isaga ayaa rabbigu reer suuriya lib ku siiyey oo weliba wuxuu ahaa nin xoog leh laakiinse baras buu qabay oo reer suuriyana guutooyin bay ku baxeen oo waxay dalkii israa'iil ka soo dhaceen gabar yar oo iyana nacamaan bilcantiisa ayay u adeegi jirtay oo waxay sayiddadeedii ku tidhi hoogay haddii sayidkaygu hortegi lahaa nebiga samaariya jooga wuu ka bogsiin lahaa baraskan oo mid baa sayidkiisii u galay oo ku yidhi gabadhii dalka israa'iil ka timid saas iyo saas bay tidhi markaasaa boqorkii suuriya wuxuu nacamaan ku yidhi war orod oo tag oo anna warqad baan kuugu sii dhiibayaa boqorka dalka israa'iil oo isna wuu tegey oo wuxuu qaaday toban talanti oo lacag ah iyo lix kun oo shaqel oo dahab ah iyo toban isku joog oo dhar ah oo wuxuu u keenay boqorkii dalka israa'iil warqaddii lahayd haddaba markii warqaddaannu kuu timaaddo bal eeg addoonkayga nacamaan ah ayaan kuugu soo diray si aad baraska uga bogsiisid oo markii boqorkii dalka israa'iil warqaddii akhriyey ayuu dharkiisii iska jeexjeexay oo wuxuu yidhi war ma aniga ah ilaah wax dili kara waxna noolayn kara oo ninkaannu masaasuu nin iigu soo diray si aan baraska uga bogsiiyo waan idin baryayaaye bal u fiirsada siduu ii daandaansanayo oo markii ilishaa oo ahaa nin ilaah uu maqlay in boqorkii dalka israa'iil dharkiisii iska jeexjeexay ayuu u ciddira boqorkii oo ku yidhi war maxaad dharkaagii isaga jeexjeexday bal isagu ha ii yimaado oo wuxuu ogaan doonaa in dalka israa'iil nebi dhex joogo markaasaa nacamaan yimid isagoo wata fardihiisii iyo gaarifardoodkiisii oo wuxuu soo hor istaagay albaabkii guriga elishaa oo elishaa wargeeyuu u diray oo wuxuu ku yidhi tag oo webi urdun toddoba jeer ku mayro oo jidhkaagu mar kaluu kuu soo noqon doonaa oo nadiif baad ahaan doontaa laakiinse nacamaan wuu cadhooday oo tegey oo wuxuu yidhi bal eega waxaan mooday inuu isaga qudhiisu ii soo baxayo oo istaagayo oo uu magaca rabbiga ilaahiisa ah iigu ducaynayo oo uu gacantiisa meesha bugta dul marinayo oo uu saas baraska ku bogsiinayo war abbaanaah iyo farfaar oo ah webiyadii dimashaq sow kama wanaagsana biyaha dalka israa'iil oo dhan bal miyaanan iyaga ku maydhan karin oo nadiif ahaan karin sidaas daraaddeed wuu noqday oo wuxuu tegey isagoo cadhaysan laakiinse addoommadiisii ayaa u yimid oo la hadlay oo waxay ku yidhaahdeen aabbo haddii nebigu wax weyn kugu amro sow ma aadan samayseen haddaba bal maxaa ka sahlan hadduu kugu yidhaahdo mayro oo nadiif noqo markaasuu tegey oo sidii ninkii ilaah isaga ku yidhi ayuu yeelay oo webi urdun ayuu toddoba jeer liimbaday oo jidhkiisiina mar kaluu u soo noqday isagoo u eg ilmo yar jidhkiis nadiif buuna noqday markaasuu ninkii ilaah ku noqda oo isagii iyo kooxdiisii oo dhammuba intay yimaadeen ayay hortiisii soo istaageen oo isna wuxuu yidhi bal eeg haatan waan ogahay inaan dunida oo dhan ilaah lagu arag dalka israa'iil mooyaane haddaba sidaas daraaddeed waxaan kaa baryayaa inaad qaadato hadiyaddayda anoo addoonkaaga ah laakiinse elishaa wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay nolosha rabbiga aan hor taaganahaye inaanan waxba kaa qaadanayn oo isna wuu ku sii cadaadiyey inuu qaato laakiinse elishaa wuu diidey markaasaa nacamaan wuxuu yidhi haddii ayan saas ahayn weliba waxaan kaa baryayaa in anigoo addoonkaaga ah laysiiyo ciid intii ay laba baqal qaadi karaan waayo anigoo addoonkaaga ah hadda kadib rabbiga mooyaane ilaahyo kale u bixin maayo qurbaan la gubo iyo allabaritoona oo waxa kana rabbigu ha iga cafiyo anigoo addoonkaaga ah markii sayidkaygu guriga rimoon u tago inuu ku tukado oo uu ku tiirsada gacantayda ee aan anna ku sujuudo guriga rimoon gudihiisa oo markaan ku sujuuda guriga rimoon gudihiisa rabbigu anigoo addoonkaaga ah ha iga cafiyo waxa kan oo isna wuxuu isagii ku yidhi orod oo nabad ku tag sidaas daraaddeed in yar buu ka socday laakiinse geexaasii oo ahaa midiidinka elishaa oo ahaa ninkii ilaah wuxuu yidhi bal eega sayidkaygu wuu u tudhay nacamaan kii reer suuriya oo wixii uu u keennayna waxba kama uu qaadan waxaan rabbiga noloshiisa ugu dhaartay inaan intaan isagii ka daba ordo wax ka soo qaato sidaas daraaddeed geexaasii wuxuu daba galay nacamaan oo nacamaanna markuu arkay mid soo daba ordaya ayuu gaari faraskiisii ka soo degtay inuu ka hor tago oo wuxuu ku yidhi war ma nabad baa oo isna wuxuu ku yidhi waa nabad oo sayidkaygii baa ii soo diray oo wuxuu kugu soo yidhi haddeerba waxaa ii yimid laba nin oo dhallin yar oo qoonkii nebiyada ah oo ka yimid dalka buuraha leh oo reer efrayiim haddaba waxaan kaa baryayaa inaad iyaga siiso talantii lacag ah iyo laba isku joog oo dhar ah markaasaa nacamaan yidhi oggolow oo qaad laba talanti oo lacag ah wuuna ku sii adkeeyey oo labadii talanti wuxuu ugu xidhay laba kiish oo wuxuu ugu sii daray laba isku joog oo dhar ah oo weliba wuxuu u saaray laba madiidinadiisii ah oo iyana intay u qaadeen ayay hortiisa socdeen oo markuu buurtii yimid ayuu gacmahoodii ka qaaday oo guriguu dhigtay nimankiina wuu iska diray oo way tageen oo isagiina intuu gudaha galay ayuu sayidkiisii hor istaagay markaasaa elishaa ku yidhi gexaasiyow xaggee baad ka timid isna wuxuu yidhi anigoo addoonkaaga ahu meelo ma tegin oo isna wuxuu isagii ku yidhi warsow qalbigaygu kulama socon markii ninku gaari faraskiisii ka soo noqday inuu kaa hor yimaado war haatan ma wakhti lacag la qaataa oo ma wakhti la qaataa dhar iyo beero saytuun ah iyo beero canab ah iyo ido iyo dibi iyo niman addoommo ah iyo naago addoommo ah haddaba waxaa adiga iyo farcankaagaba idinku dhegi doona weligiin nacamaan baraskiisii oo wuxuu hortiisii ka tegey isagoo baras qaba oo u cad sida baraf cad oo kale